haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii cawayska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijkeenna cawayska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin tuuga oo gurigii u xadeeye loogu soo galay isagoo dhex hurda marka guriga markii uu soo galay ayaa wuxuu arkay gurigoo goglan guri qurux badan maaragtay sidoo kale waxaan caawaydii hayaa aynu ku wada cawayn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga baddankada bigelahaa haddan kada biyo macaan waxaan kaga tolay bilado macdinta buuraha ku quban
u bahaday haddaad tidhaa daftaan ku bixin lahaa budiyo labadaydawiifaan sida gaarkaa u dareemo weliba eraya ahaan marka aan ku luuqaynayo aad bay ii taabatay waa fanaanka qamar suugaani oo inala wadaagi doona qaar ka mid a heesihiisa halka uu magaca qamar weyimi iyo weliba goorta loo bixiyey sidoo kale waxaa isaguna sidii aad barnaamijyadii horeba ku maqasheen inoo marti ah cabdiraxiin sidiiq heello oo isna inala wadaagi doona heesaha uu curiyey oo fanaanka qamar qaado gaar ahaan heesta shugri heeskan shugri wuxuu ka mid yahay waxyaabaha saamaynta ay ku yeeshay hadal aad tidhi ama ama kulanka aad meel ku qortay baa laga yaabaa inay saamayn kugu yeelato barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal maalin kasta dunida waxaa si joogta ah uga dhaca falalxatooyo amaba tuugnimo ah oo ay geystaan budcad kala duwan kuwaasoo adeegsada farsamooyin kala gedisana si ay ugu suurto gasho falkaasi ay samaynayaan waxaanay dhacdooyinkaasi mid kastaaba ay sideeda u xambaarsan tahay sheeko gaara oo la xidhiidha hanaanka falka u dhacay iyo weliba nooca khasaare ee soo gaadhay cidda dhibanaha ka ah amaba la dhacay haddaba dhegaystayaal caawa waxaan idii hayaa nin tuuga oo gurigii inuu xado ugu tegay loogu dheximiy isagoo dhexurdaa arrintaasoo dadkii magaalada ay sheekadu ka dhacday iyo weliba cid kastoo maqashayba ay u qaadan weyday sida ay ku suurta gashay sheekadan oo toddobaadkan qaar ka mida warbaahinta dunidu ay si weyn u qaadaandhigayeen ayaa haddaba soo dhoweyn doonaa weriyaha iyaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo iyada faahfaahsan inoo hayaa bal marka hore cabdiqaadir aan ku soo dhoweeya barnaamijka cawiska washington
waa mahadsan tahay cabdixakiin sheekadan waxay ka dhacday dalka thailand waagaag markaa ninkani muxuu ahaa se suu guriga u soo galay ninkan wuxuu ahaa nin tuug ah sidaan la soconno dadka markay jiifsadaan adduunka ayaa waxaa ka jira tuugo habeenkii guuraysa oo dadka usoo dhacda oo guryaha jabsata ama derbiyada kasoo booda kadibna dadka waxyaabaha muhiimka u ah haddii lacago iyo dahab iyo waxyaabo kaloo qaali ah ay raadsadaan tuugadaas ayuuna ka mid ahaa ninkan waan gartay de markaa qorshihiisu siduu ahaa inuu guriga galo oo uu kadibna xado wixii uu heli karaya qaato ayaa lasu ogaa xagge wax ka qaldameen maxaa keena inuu seexdo waa mahadsan tahay ninkan wuxuu ahaa tuuga ah guriga ayuu soo galay dabcan aad ayuu u qaadiraysnaa wuxuuna u muuqday nin soo jeedka ku raagay marka guriga markii uu soo galay ayaa wuxuu arkay gurigoo goglan guri qurux badan maaragtay aad u firaashan marka qol ka mid a qolalkii ayuu isiri maadaama waaga intuu baryayo wakti dheer ay ka dhiman tahay wuxuu isiri muddo yaroo gaaban bal ku seexo oo sii hurud kadibna intaad soo kacda intaysan dadka soo kicin wixii aad doonto hore u qaado sidaasaa ku jirtay marka isagaa is yiri bal isku kala bixiyo sariir qurux badan iyo qol firaashan intuu arkay sidaana ay kula tagtay oo waagii ugu baryay
waagaag waxaan maqli jirun maxaan ku idhaahdaa ilaahay barlankii barqanka markaa see lagu ogaaday ninkan inuu gurigan hurdo see guriguma guri laga maqnaabuu ahaa see loo qabtay cabdixakiin sidaan hore u sheegayba ninkan wuu qaadiraysnaa oo dabcan waa laga dareemi karaa nin isiri ku hurdo oo seexo meel aad inaad wax ka xaddo ama tuugeysi aad ugu tagtay marka reerkiibaa ka hor toosay oo ilan reerka hortiisay seexdeen kadibna ninka guriga lahaa oo ahaa booliska ka tirsan oo nin boolis oo askari ah baa isiri bal gabadhiisoo maqnayd oo safar uu ka ogaa ayaa wuxuu maqlay qolkii ay ku jirtay oo quuro iyo wax ka yeerayaan marka wuxuu isiri bal hubi oo yaa ku jira qolkan markii uu fiiriyo qolka galena wuxuu arkay nin baaba bustihii ku hoos jira haddii uu ka fiidana wuxuu arkay ninuusan aqoonin oo guriga jiifa reerkii way shoogeen waxaa ku dhacay anfariir kadib buu wuxuu u wacday taageero boolis iyo ciidan sidiibaa gurigii lagu yimid markaa ninkii dhammaayay guriga xadayaba waa ninkaas ee siigashatay ee gurigiis ka camirtay ee seexday arrinka kale cajiibkiina cabdiqaadir waaba askari buu soo gacan galay oo kii ka ordayay ah muxuu sameeyey markaa ninka askarigii tuug askari u dhacay ayaaba cajiib ah sheekada waxyaabaha cajiibka ka dhigaa ayay ka mid tahay laakiin askarigiina wuu baqday markuu arkay nin kalsoonida ku jiifa gurigiisii uu deganaa oo uunan aqoonin ayuu isiri maaragtay baqdin baa gashay marka baqdintii gashay darteed askarigii baaba askar wacdayba marka meeshii la doonaya inuu keligiis ka qabto marka askar xoog ali soo gaaruu yiri wuu qaylo dhaansaday laakiin reerkii oo dhan baa ku naxay hadda waa taqaanaayo tuug yaroo dibjir iska ahaa markuu soo galo guri maaragtay qaboojiye ka shidan yahay maaragtay alaabtii raaxada taalo wixii buu isiri bal isku kala bixi weligaa waxaan maadan arkine bal caawa un ka farmacayso dhowr saacadood jiifo marka booliskii u yeertay ayaa u yimid ninkii ciidankii sidii ayaana lagu qabtay oo lagu katiinadeeyey aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mid a waraysigii ay barnaamijka caweyska washington siiyeen fanaanka qamar suugaani iyo weliba cabdiraxiin sidiiq heel oo hal abuur sameeyey heese badan oo fanaan ku qaado bal marka hore intaanan cabdiraxiin u gudbin aan soo dhoweeyey qamar suugaani waagaag inta badan dadku waxay ku yaqaanaan u qamar suugaani laakiin si igu maqaala ah magacaaga rasmiga ah ee caadigeed iskuulka kusoo dhigatee bulshada kuu taqaanay maaha haddaad dhegeystayaasha u sheegto magacaaga oo saddexa magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdi cabdilaahi maxamed wardi baa ii raaca oo xaafadda iyo family baa ii yaqaanaan iyo hooyo iyo qamar suugaanida waa naanaysun waa naanaysun marka wardigaasina ma maxamed wardigii suudaan baa lagu raaciyo kollay qiyaastii markaad yareyd baad si fiican u heesi jirta hooya iska jeclayd fanaanka maxamed wardi heesihiisa marka waktiyadan dhalanayana waxay ahay waktiyadii ay heesihiisu kacsanaaya aadka ay u dhegeysan jirtay heesihiisa wagaag marka magacan qamar marka halku kaa soo raacay isagana ama intii aad fanka ku jirtay buu ku raacay si ayaa ku bixiyey magacan qamar wuxuu iga soo raacay ninkaan fanka ku jiray de sidan cabdiraxiin sidiiq oo kale waxba uma sameeyo ee laakiin waxna waan yaro qorqori jiray maxay hayde codkana waa isku yara dayi jiray dhan walba inaan isku yara dayaan jeclaan jiray intaan aan ragga waaweyn la saaxiibay baan iska daayay ereyadii iyo wixii aan qori jiray deedna markaas idhahan kan waa qamar marka suugaanina way ku raaciyeen waa waa dayaxii suugaanta marka suugaanigu markii dambe i raaco nin aan saaxiib ahayn oo cumar ismaaciil digeed la odhan jiray marka laascaanood buu jooga aad baan salaamayaa baa yidhi ninkan waa qamar suugaani halkii unbuu magacu sidii igu raaca hees baan rabaa iyadana erayadeeda mid iyo laba inaad naga maqashiiso heesii ugu dambeeya oo inta badan ay bulshada aada aad aada u dhegaystaan heesta ereyadeeda ay ka mid yihiin baddaan kaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan
waa sax waxay tidhaahdaa heestaasi baddan kaaga dhigi lahaa haddan karo biyo macaan waxaan kaaga tolin bilado macdinta buuraha ku quban u bahaday haddaad tidhaa naftaan ku bixi lahaa budiya labadayda wiil ayaan kugu banaan lahaa inaad degto berekayo boguba waa meel sokeeya bosbaankaasin lahaa qalbiga basharkuugu jecel
badankaaga dhigay lahaa hadankaa rabbiya macaan waxaan kaaga tolay dilado macdinta buuraha ku quban badankaaga dhigay lahaa hadankaa rabbiya macaan waxaan kaaga tolay dilado macdinta buuraha ku quban u bahaday haddaad tidhaa daftaan ku bixin lahaa budiyo labadayda wiil ayaan kugu baanaa u bahaday haddaad tidhaa daftaan ku bixin lahaa budiyo labadayda wiil ayaan kugu baanaa kugu baani lahaa inaad degta beerka iyo wakuba waa meel sokee busbaankaasiin lahaa aqalbiga basharkuugu jecel inaad degta beerka iyo wakuba waa meel sokee busbaankaasiin lahaa qalbiga basharkuugu jecel iyan anigo barkaba bukan adigo ildaran miyaan ka badanaa suman ku baxnaniye iyan anigo barkaba bukan adigo ildaran miyaan ka badanaa suman ku baxnaniye haddii wadnahayga biliye bogsiima lagaaga dhigo miyaan la bakaylilahaa sumaan kuu soo baxshin haddii wadnahayga bidin bogsiima lagaaga dhigo miyaan la bakaylilahaa sumaan kuu soo baxshin sumaan kuu soo baxshin inaad dakabeerka iyo uguba waa meel sokee busbaankaasiin lahaa aqalbiga basharkuugu jecel inaad degta beerka iyo uguba waa meel sokee busbaankaasiin lahaa aqalbiga basharkuugu jecel
heesaan ugu jeclay cabdiraxiin heesuu ii dhiibay ayay ka mid tahay heesaan sida gaarkaa u dareemo weliba ereye ahaan marka aan ku luuqaynayo aad bay ii taabatay waxaad moodaa heesta qabar markaad eegto ereyada miisiga dhacaya iyo laxanka inta waxaad moodaa in awood gaara amaba waqti gaara la geliyey marka ereyada cabdiraxiin laga yimaado laxanka iyo iyo iyo miisigana yaa sameeyey heesta habeenka cabdiraxiin ii soo diray horta waxay ahayd heestii ugu muddada yareyd malaa waktigii ugu degdeg baan u tidnay oon hawsheeda u gallay markaasaan xaafadda soo galay oo intaan soo ruwaxay baa waxaa dhacday waan iska yara nasanayo fadhigo kalean iska fadhiistay dabeedna waan la xameeyey haye intoon maxaa ahayday music instrument beat iska shitay baan ayaan laxan ku eegeegay dabeedna laxankii aanoo qaadaya ayaa ay iisoo ay iisoo galeen inaba markaasay yidhahan war laxankan caawa ilowba ilow aynu tunno sidii baanu isku raacnay isla habeenkii baanu heesta hawsheedii gallay markaanu laxankii anagu ka helnay ha waad hesheen markaasay ka dhigantay meel loo dhaafay noqon weyday ha de yacni wuxuu nagu kalifay waynuuna guboonu yacni joogiba kari weyne ilaa aan soo tunno waa hagaagga qamar sugaani dhegaystayaal waanu soo laaban doonaa haatanna aan u gudbo cabdiraxiin sidiiq heello islamarkaana aan weydiiyo heesta shukri horta shirwaca waa in yar kula kaftabae de marka aad soo gasho dadweyn kale oo cusub sida warbaahintaoo kale siyaasaddaoo kale suugaantao kale waxyaabo badan baad kala kulmaysaa waxaad ii sheegtay mar dhawada wada sheekaysanayna inay dadku adiga qof ay ku yaqaanaan aniga laftarkeyga ku haystay oo waxa ii raacay magacaagii oo magac weyn oo sharwac ah waxa ii raacay codkaagiiyo cod eh, weyn ah oo qof weyna Oo- marka anigu mar laba sawirkan ku- whatsappka sa- sawirkan whatsappka kuu saaran intaanan arag ka hor waxaan ku haystay de horta qof weyn iminkaan u sheegaya hablaa waxle ninkaas waa dhalinyaro aad haloola socda
mar laba waxaa jiray markaa heeskan shukri waxuu ka mid yahay waxyaabaha saameynta ay ku yeeshay hadal aad tidhi ama ama kulanka aad meel ku qortay baa laga yaabaa inay saameyn kugu yeelato Een, marka heestan narrationkeeda waxa sameeyey horta ereydaanaa leh een, lixan kale qabar baa leh cod kale isagun baa leh miisigan waxaa tumaya een, mustafa karaam narrationka isagaa leh waxaan ugu talagalnay markaa eh, gabadh shukri xasan xuseen la yidhaha ah, oo qoys aan aada u jecelahay ah iyo odaygeeda oo bashiir een, aan ugu talagalnay yani iyaga inaan inaan u hadiyadeyno narrationka wuxuu odhanayaa markaa een, heeskan waxaa loogu talagalay dumaashadii shukri xasan xuseen waa ereyadii heelo iyo laxanka iyo codka iyo laxanka kawartamaali sidaas u odhanay marka hablo fara badan marka ina waliba soo heestaas waa maqasho soo digan gabadha wala maxaad meelka igu siisay soo digan xaaska isagu dee bal dadkii waa kana waxaad ka dhaadhicisaa shukri eh, ne- ne- ne- dumaashadii shukri marka uu kamar leeyahay dumaashadii shukri markuu leeyahay qofka koowaad ee dumaasho noqon kartaa dawaa gabadhan anigu qof maadaama aan nahay laba qof oo is- saaxiibade oo inta badan dadku ah, ah, ay de arkaan inaan, eh, marka isaga la arko daana la arko marka aniga la arko isagana la arko waxay markaa detana inantii marka hor meesha soo dhiganaysaa ee shukri wakaa de wabilaahi tawfiiqda maxaa haray marka adan baa lagu qorayaa heestii iyo maxaan ku idhahdaa lagu siinaya lagu raacinayaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad de adigu ma laguu qoraya marka waxaa leeyahay hablaha shukri ma jirte dee waxaana waxaad leedahay iga ilaaliyaad leedahay aad iyo aad